marka ugu horeysa waxaan saxaafadda isugu yeeray arrin degdeg ah oo ku saabsan gobolka sool iyo waxaa ka socda arinta number oneka aan raba inaan ka hadla waxaa weye arrinta gobolka sool ka socota khaasatan magaalada laascaanood oo dadka shacbiga ee degan ee khaasatan dadka dumarka iyo caruurta ee xabsiga lagu guray shalayto ilaa maantana xabadda lala dhacayo ayaa waxaan rabaa inaan ummadda soomaaliyeed iyo caalamkaba u sheego in arrintaa tacadiyada ah ee lagu hayo shacbiga ee lacaburinta ah ee dilka ah ee xabadaynta ah ee xabsiga ah inay tahay xaqdarro mid insaaniya mid islaamiya mid nooc walba ay tahay waxaan marka caalamka ugu baaqaynaa in la qabto musabixi iyo jamhadiisa jegaanta ah oo ummadda muslimiinta la xasuuqayo rabadaanta laga joojiyo oo si deg dega wax looga qabto ayaanu beesha caalamka iyo ummadda soomaaliyeedba u sheegaynaa xadka uu sheegayo mar walba ku celiyo muuse biixi horta xadka qabaa'il baa loo sameeyey ingiriisku qabaa'il buu dadka u sameeyey waxaa ka maqan uusan marna sheegayn xadka qabiilka uu hadda caburinayo xadkooda waa xaggee waa meel layidhaahdo labada gaatama arrintaa muuse biixi iyo jeegaanta la socota inay fahmaan waa daruuri war waa idiin sheegaynaa haddaa idin shumaysan wayna waa idin dhaaranaynaa qodobkaana waxaan u sheegayaa muuse biixi iyo jeegaanta arrinta labaad oo ugu dambaysa raba inaan sheego waxaa weeye duulaankan mar walba waxaa waday musabixi ilaa hadeerna wada wuxuu yidhaahdaa waraq dhaafi maayo waxaa ka muhiimsan inuu xuduuddii horta tago waraqaska daayo waxaad tagtaa markaad tagtid libida tagtid haddii aanu soo weerarno annagaa kaa khaldan puntland baa kaa khaldan dadka deegaanka degan baa kaa khaldan intaa waxaan ku xijinayaa arrin ku saabsan culimmada reer waqooyiga khaasatan culimmada hargeysa iyo burco inay jeegaanta weliba inay yidhaahdaan inay la aqbali karin yidhahdan dagaalkaa la joojiyo dagaalka arrinta muhiimka la rabo in ummadda somaaliya fahanto war cidda khaldan ee soo duushay culimooy suurtagal ma aha in aan nidhaahno dagaalkaa la joojiyo iyadoo cid la haysto qarnigii koy laatanaad sax maaha in qabiil qabiilkaga qabsado qabiilka qabiilka inuu qabsado sax maaha waxaa waxaan cidina aqbasheen culimmada puntland iyo culimmada dhulbahante ayna aqbasheen waxaa weeye in ciidamo dhulbahante ah ay dul degaan ama hartihi ama daaroodi ay dul degaan burco iyo hargeysa arrintaas annagu ma aqbaleen saxna maaha waxa hadda aad aqbalaysaana waa sidaa waxaan u sheegayna marka culimmada reer waqooyiga khaasatan reer hargeysa iyo reer burco inay arrintaa ka jawaabaan oo yidhahdaan dagaalka la hojiya maahee inay yidhaahdaan musabix iyo ciidankiisu waynay ku noqdaan dhulka ay leeyihiin dhulka ay leeyihiin kana baxaan dhulka aynan lahayn waxaan taageeraynaa oo taageero buuxda siinaynaa anigoo ku hadlaya magaca dowladda puntland iyo shacbiga gobolada s s c khaasatan magaalada laascanood codkii dheeraa ee uu yidhi caaqil namadoonka guud ee hoolif uu yidhi tolaayey uu yidhi hayaay ayaanu taageeraynaa caaqil aad iyo aad baan ku taagansannahay waana ku garab taagannahay waana kugu raacsannahay aad iyo aad baan nula soo dhaweynaynaa shacbiga kalena waxaan ugu baaqayaa inay saas